bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegantahay toddobada bisha tobnaad sannadda laba kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada saaka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idin hayana waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya uu heliyo gudoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti ayaa ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi ay booqasho ku tegi doonaan shirka guddiga fulinta hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa maanta ka furmaya dalka switzerland iyadoo soomaaliya u matalay wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dowladda soomaaliya dowladaha caalamka ayaa soomaaliya ku bogaadiyey horumarka iyo dib u habaynta dhaqaalaha iyo ciidamada taasiyo suuro gelisa in muqdisho lagu qabto madasha iskaashiga soomaaliya iyo caalamka qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey isbeddelka lagu sameeyey adeeg bixinta warqadda dembi la-aanta ay hadda dembe baarista booliska soomaaliyeed ee c i d da madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uu magacaabay qaar ka mid ah taliyayaasha qaybaha ee booliska dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland akhbaaraadka caalamka uu idin haya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyaddana dhegaystayaal waxaa ka mid a ku dhowaad toban qof oo ku dhimatay rabshado horle oo ka dhacay magaalada bakhdad ee xarunta dalka ciraaq iyadoo arrintaasi ay salka ku hayso adeegyada bulshada oo dadku ka cabanayaan inay aad u liitaan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaana dhegaystayaal waa qodobada ee warkayga subaxnimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uuna soo saaray waryahayaga cabshakuur cali axmed anigoo cali cabdulqaadir calin waa idinla socodsiinaya u diyaargarooba isagii oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda walaalaha aynu nahay ee jabuuti ayaa ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qabanqaabo ku waadan soo dhoweynta wafuudan ayaa ka socta xarunta gobolka baay ee baydhabo wariyaha warbaahinta qaranka ee baydhabo siraaji sheekh isaaq ayaa imika si toosa khadka telefoonka ugu jira halow siraaji si wanaagsan caliw subax wanaagsan waxaad ka warantaa bal qabanqaabada soo dhoweynta ee wafuudan oo baydhabo kusoo wajahan saakay
waanuahay saad sheegtayba magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka soconaysa qabanqaabadii ugu dambeysay iyo sidoo kale diyaargarow lagu doonayo in lagu soo dhoweeyo gudoomiyaha baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya gobane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamanka dowladdan walaalahana ee jabuuti oo la rajeynayo in saacadaha soo socda ay soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kadib markii shalay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed sakren uu bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya uu ku wargeliyey in wafuudaasi ay soo gaarayso magaalada baydhabo si diiranna loogu soo dhoweeyo koonfur galbeed xilligan aan kula hadlayo caliyow waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo halkaasi oo ay ku sugan yihiin dadyow aada u fara badan oo ka kala yimid saxaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo isugu jira xildhibaano wasiiro odayaal dhaqameedyo ururada haweenka iyo dhalinyarada kuwaas oo doonaya inay ka qeyb qaataan soo dhaweynta madaxdan maanta soo gaaraysa magaalada baydhabo oo ka kala socoto dowladda federaalk iyo dowladdan walaalahana ee jabuuti waa tahay siraaji siraaji madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed si rasmiya ma uga dhawaajiyeen ujeedada socdaalka gudoomiyaha golaha shacabka baydhabo ku tegayo iyo gudoomiyaha baarlamanka dalka jabuuti oo isweheliya ujeedka ay baydhabo u tegayaan wax ma idinkaga sheegeen madaxda koonfur galbeed aada umahadsan tahay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed gareen oo shalay shaaciyey kolley faahfaahin dheer kama bixin iyo ujeedada rasmiga ay usoo gaarayaan magaalada baydhabo laakiin ilwareedyo aan ka helino madaxtooyada waxay sheegayaan inay ka qeyb gali doonaan kala fadhiga baarlamanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo la furi doono kaas oo muddadii ugu dambeysay baarlamanku ay fasax ku jireen marka laakiinse madaxweynuhu waxa uu sheegay in xigmad kale ay ku jirto inuu soo gaaro gudoomiyaha baarlamanka dowladdan walaalahana ee jabuuti oo isagu laftarkiisa uu sheegay inuu codsaday inuu yimaado magaalada baydhabo oo markii ugu horreysay ay tahay uu soo gaaro marka saacadaha soo socda ayaa la rajeynayaa inuu soo gaaro magaalada baydhabo caliyow dhanka kale afar iyo labaatan sana ugu dambeeyey magaalada baydhabo waxaa ka da-ayay roobab lihigaana xilli bilihii ama maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ay ka jireen biyola-aan aada u bahsan oo saameyn ku yeelatay bulshada halkii fuusto biyana la kala siisanaya laba dollar u dhiganta lacag ku dhow konton ku shilinka soomaaliga marka afar iyo labaatankii saa ugu dambeeyey roobab mihigaan ay ku biirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka da-ay deegaanada koonfur galbeed qaar ka mid a degmooyinka gobolka baay iyo gedo oo aan la hariibay ayaa la ii sheegay in dhammaantooda roobabkaasi ay ka da-een xalay habeenkii xalay hal saaca habeennimo roobkii bilaawday saacado hadda ka hora ama laba saaca hadda ka hora ayaa uu naga joogsaday oo ilaa iyo xalay ilaa iyo habeen hore roobab ayaa ka da-ayay magaalada baydhabo buundada isha baydhabo oo kamid ah meelaha inta badan markii roobku imaado biyo fara badan ay kasoo burqadaan ayaa xilliga waxay wadaa biyo aada u fara badan iyadoona beeraleyda koonfur galbeed xilligan ay ku howla yihiin tacabka beeraha
aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga siraaji sheekh isaaq oo baydhabo joogo khadka telefoonka iigu warramayey wuxuuna sharaxayay socdaalka baydhabo ay ku tegi doonaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya gudoomiyaha baarlamanka jamhuuriyadda walaalaha inanahay ee jabuuti oo halkaa ku wajahanaya wararkii ugu dambeeyey roobab dadkay dunyada ay ku diirsadeen oo ka da-ay deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya aad baad u mahadsan tahay siraaji dhegaystayaal wixii ku soo kordhana wararkayna iyo barnaamijyadayna raadiyo muqdisho ayaad kala socon doontaan insha allah shirka guddiga fulinta hay-adda qaxootiga adduunka ayaa maanta ka furmaya dalka switzerland waxaana soomaaliya u matalay wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dowladda soomaaliya cabdulaahi maxamuud amiin qorshe ayaa warkan inoo faahfaahinaya shirka toddobaatanaad ee hadda qaxootiga adduunka ayaa maanta waxa uu ka furmayaa magaalada geneva ee dalka switzerland waxaana ka qaybgalaya wafuud caalami ah oo ka kala socda dalalka dunida shirka ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saaraya arrimaha qaxootiga iyo dhibaatooyinka haysta dadka barakacay sidii xal loogu heli lahaa nolol cusubna loogu abuuri lahaa soomaaliya ayaa waxaa shirkan ku matalaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye waxaana la filayaa madashaasi in khudbad ay ka jeediyaan hay-adda qaxootiga adduunka ayaa sheegtay in dhibaatooyin xoog leh ay wajahayaan dadka qaxootiga ayna usii dheer tahay mustaqbal la-aan haysata jiilaalka ku dhasha barakaca iyo sidoo kale caafimaad darro baahsan loona baahan yahay in wax laga qabto
aada baad u mahadsan tahay cabdulaahi maxamuud amiin dowladaha caalamka ayaa soomaaliya ku bogaadiyey horumarka iyo dibhubaynta dhaqaalaha iyo ciidamada taasi oo suuro gelisay in magaalada muqdisho ay martigeliso madashii iskaashiga soomaaliya iyo caalamka waryahayaga muxdiin macalin cabdulle ayaa ka warramaya
halkan waa madasha iskaashiga soomaaliya waa muqdisho oo markii labaad muujisay awoodday u leedahay martigelinta shirkan waxaa fadhiya afartan iyo laba wufuud oo matalaya soddon iyo shan dal iyo hay-ado caalami ah oo soomaaliya u yimid inay madaxda soomaaliyeed ka dhegaystaan dariiqa loo marayo mustaqbalka dalka waxaa la isla gartay habka ay tahay in loo wada shaqeeyo waxaa la falanqeeyey amniga siyaasadda loo dhan yahay dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada waxaana la muujiyey ahmiyadda ay leedahay in soomaaliya oo dhinacyo badan horumar ka samaysay hoggaankeeda lagu garab istaago jihinta dalka guddoominta shirka iyo hannaanka madaxda soomaaliyeed ay u soo bandhigeen guulihii la gaahay iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado si loo gaaro waxyaabaha weli harsan waxay weji micno gaar ah u samaynaysay dadka soomaaliyeed oo waxa ay meesha ka saartay in cid aan soomaali ahayn ay maamulaan aayaha dalkeenna waxaa diiradda lagu saaray sidaan kuu sheegay mawaad iskaashiga soomaaliya iyo dalalka adduunka ka dhexeeya sidii loo horumarin lahaa isla maxaa la yihahdaa iswaraysi iyo sidii wax la yihahdo mutual accountability framework ama sidii laysula xisaabtami lahaa oo soomaaliduna adduunka ula xisaabtami lahayd deeqaha iyo taageerada ay bixiyaan inay noqoto mid faa'iido weyn u dhasho ummadda soomaaliyeed beesha caalamkuna ay rabtay inay ogaato soomaaliya horumarka ay ka samaysay arrimahaas aan sheegnay arrimaha diiradda lagu saaray waxaa weeye amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dabcan maanta waxaa in halkan lagu qabto dhaliyey kalsoonida lagu qabo nabadgelyada iyo in shir xamar lagu qaban karo iyo horumarka soomaaliya gaartay oo la rabay in la aqoonsado dib u habeynta iyo kor u qaadista maaraynta maaliyadda dawladda iyo kubcinta dakhliga canshuuraha oo horumar laga sameeyey waxay ahaayeen tallaabooyinka lagu ammaanay dawladda oo waxay qayb weyn ku leeyihiin dardargelinta barnaamijka dinacfinta wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaala beele ayaa tilmaamay in dadaal badan oo ay sameeyeen uu suuro geliyey in lagu ammaano heerka maanta la joogo isbeddelka dhaqaalaha ee laga hadlaya waxaa weeye waxyaalihii aan ku heshiinay qolada hay-adda lacagta ee adduunka oo ay ka mid tahay in dakhliga waddanku kordho ayaa ka mid a waxaad og tahay sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii bilowgiisii ilaa maanta dakhligayna soo galaa inkastuu haddana yar yahay weli inuu labanlaab noqday ayaa ayaa ayaa waxyaalaha la gaadhay ka mid ah waxaa ka mid oo kale sida usluubta cashuuraha loo qaadayo iyo usluubta loo maamulayo iyo iyo sida daaha furan ee wax walba layskula og yahay iyo sida bajetka loo diyaarinayo waxaasoo dhan oo shuruucda caalamka la socda ayaa ayaa runtii iyaga ay aad u soo dhoweeyeen waxaa kaloo ay soo dhoweeyeen sida aan u maamulno kharash bixinta sida aan u maamulno ayay soo dhoweeyeen wada socodka wasaaradaha maaliyadda wasaaradda maaliyadda halkan federal governmentka iyo wasaaradaha maaliyadda ee magaranaysaa dowlad goboleedyada ayaa federaalka ka midka ah ayaa iyagana aad loo soo dhoweeyey marka wixii loo baahnaa iyo waxaan ku heshiinayba inay si fiican u socdaanba ayay soo dhoweeyeen dowladda soomaaliya oo amnigu uu ka mid yahay qorshayaasheeda ugu horreeya waxay wakhti badan gelisay sidii dalka loo gaarhsiin lahaa xasilooni la isku hadlayn karo
warbixintii muxudiin macalin cabdulle qaybaha bulshada soomaaliya ayaa soo dhoweeyey isbeddelka lagu sameeyey adeeg bixinta warqadda dembi la-aanta hay-adda dembi baarista ee booliska soomaaliyeed ee c i d maxamed xasan cali ayaa ka warramaya hoggaanka baarista dembiyada ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu u qaybsamaa dhowr waaxood sida baarista dembiyada wardoonka iyo howlo kale taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka jawaabayey cabashooyin badan oo ka jiray qaybta qaadashada waraaqadda dembi la-aanta ayaa maalmo kooban hakiyey shaqada kadibna qaaday hirgelinta xarun cusub oo ka jawaabta baahida dadweynaha waxaa jira adeegyo dheeriya oo lagu soo kordhiyey qaybta cusub taasoo yareynaysa cabashooyinka dadweynaha fududeynaysana dardargelinta shaqada hoggaanka c i d da taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu sharaxayaa sababta ku dhalisay jawaabista cabashooyinka isdabajoogga ahaa oo c i d da uga imaanayey marka dad badan baa isugu yimaada meesha marka horeysa meeshu waxay ku taalay meel ciriiri ah oo aan u malaynayo dhowr boqoloo tallaabo inay dhowr tallaabo inay soo gaarin afar boqol saddex boqol qof meelay istaagi karin meel laamiga maka mukarama ku taalla weye ciriiri ah oo saf dheer marka dadku galo amniga dadka naftiisu oo khatar ku jiray qalabka ay lagu isticmaalayay meesha oo ay isticmaalayeen howlwadeennada saraakiisha ah meesha joogtay oo ahaa qalab aada iyo aada duugo ah oo muxuu ahaa aan waktigan xaadirka aan la socon karin tiradoo yarayd saraakiishoo yarayd marka waxaasoo dhan markaad isku soo duubto waxaa jiri jira waxaa jira ciriiri aada badan waxaa markaa taasi keentay in dadku uu yimaado shanta salaaddii markay salaada tukadaan layn soo galaan meel meele lagu fadhiisto male dadku waa wada taagan yahay musqula malaha dad waayeelaa ku jira caruuraa ku jirta marka markii meelaha u horeeyaan isir aniga markaan xarumaha booliiska soo maray meesha aan isiray wax ka qabasho oo deg deg ay u baahan tahay bay ka mid noqotay dadweynaha c i d da ka soo doonta waraaqadda dembi la-aanta ayaa ammaanay sida taliska cusub uu dhabarka ugu ritay ka jawaabista baahida bulshada iyagoo ku taliyey in hay-adaha ammaanka lagu gacan siiyo shaqooyinkooda meeshaan adeegyadii hore waxaa ujeednaa isbeddel aada weyn oo hor leh oo ka mid yahay masaajidyo qurux badan meesha in laga hirgeliyey oo meelaha oo dadku ay ku nastaan kuraas awal hore lama heli jirin laamigaa la istaagi jiray fiigiga awal hore taleefon caadigaa lagu shibi jiray hadda waxaa lagu shibaa maxaa la akoon waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa taliyaha booliska meeshan si fiican baa iila maxaanuuna teer iyo maantii aan imid waa wanaagsan tahay haddana si fiican bay u socotaa meesha ugu dambayntii ayaa maanta ii socota hawshii waana mahadsantihiin waa fiicantihiin hawsha si fiican baa loo wadaa ilaahay haydi ku garab galo ilaahay haydi la qabto ilaahay haydi ka celsho intii dhiba cadowga allaha dhacan idinka saaro maanta meeshaan waxaa u imaaday ayiday oo caafimaad aan u wado warqad oo maaragtay oo ladhaho arrimaha dibadda marka waxaa shaqada si fiicanaa liigu qabtay alxamdulilaah marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna in saas loogu shaqeyn doono waraaqada dembi la-aanta ee uu bixiyo hoggaanka baarista dembiyada ayaa muwaadiniinta u sahlaysa inuu samaysto dhammaan dukumiintiyada sharciga sida baasaboorada kaararka aqoonsiga u bixidda safarada dalbashada dalkugelidda fiisaha iyo waxyaabo kale oo muhiim ah maxamed xasan national idaacaddii t v-ga qaranka magaalada muqdisho
imikana puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa magacaabay qaar ka mid ah taliyaasha qeybaha booliska puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa xeer madaxweyne waxa uu ku magacaabay qaar ka mid a saraakiisha qeybaha baleyska deegaanada dowlad goboleedka puntland gaashaanle dhex bashiir cali maxamed ayaa loo magacaabay taliyaha qeybta booliska gobolka sanaag kadib digreed ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka puntland sidoo kale madaxweynaha puntland waxa uu magacaabay taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal oo isna loo magacaabay gaashaanle dhexe muumin cabdi shire madaxweynaha puntland ayaa kula dardaarmay saraakiishan inay xilkooda si hufan ay u gutaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuuna dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka ku dhowaad toban qof ayaa ku dhimatay rabshado horleh oo ka dhacay magaalada baqhdaad ee xarunta dalka ciraaq siddeed qof ayaa ku dhimatay magaalada baqhdaad kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxyaasha ka soo horjeeda dowladda iyo laamaha ammaanka rabshadahan oo muddo maalimaha soo socday ayaa ku dhintay dad ka badan boqol qof waxaana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan lix kun oo ruux dibadbaxyadii ugu dambeey ayaa ka dhacay degmada lagu magacaabo sadra ee magaalada baqhdaad iyadoo booliska ay gurmad ka heleen militariga dalkaasi kuwaasi oo markaasi dadka u adeegseen rasaasta waxdisha iyo sunta dadka ka ilmaysisa banaanbaxyaasha magaalada basra ee dalka ciraaq ayaa ka cabanaya adeegyada dowladda oo aad u liita sida biyaha iyo korontada siyaasiyiinta ciraaq ayaa la daaladhacayeen muddo ah siday usoo dhisi lahaayeen dowlad shaqaysa kadib markii doorashadii dalkaasi ka dhacday xisbina uusan ku soo bixin aqlabiyadda goorsii horreysay ayaa dowladda ciraaq waxaay shaacisay in tallaabooyin wax ee ku-oola ay kaga qabanayso cabashada dadka dibadbaxyada samaynaya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa la filaya in isbeddel uu ku sameeyo golihiisa wasiirada warkiiad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa inaga intaa wadna ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga aan idinku wareejiya mar kale farsamo yaqaan cabdisalaan yare